internetka ee b b c london iyo barteena internetka ee b b c somaly com qoraaga soomaaliyeed ee cabdilcasiis cali ibraahim oo loo yaqaanay xildhibaan ayaa maanta nagu soo booqday stuudiyo henan bush house ee london qoraaga cabdilcasiis xildhibaan waxa uu ilaa iyo hadda qoray toddoba buug oo intooda badana taariikhda siyaasadda suugaanta soomaaliya ku saabsan kuwaasoo lagu soo ururiyey maansooyin gabayo shiribyo iyo noocyada kala duwan ee suugaanta iyo weliba qaar ka hadlaya taariikhda soomaaliyeed iyo shuruucdii dalka soomaaliya loo sameeyey haddaba aamine muuse weheliye ayaa ka waraystay cabdicasiis xildhibaan magacyada bugaagta uu qoray ilaa iyo hadda wuxuuna ku jawaabay
ilaa iyo hadda bugaagta aan qoray tiradooda waa toddoba buug bugaagtaas haddii aan magacyadooda kuu kala sheego waxay kala yihiin buuggii ugu horreeya waxaan daabacay islamarkaana qoray sanadkii labada kun iyo shanta buuggaas magaciisu wuxuu ahaa waxay kuu dhigeen ma kugu dhaqeen waxaa ku xigay buug kale oo isna magaciisa la yidhaahdo taxanaha taariikhda soomaaliya oo aan qoray sanadkii labada kun iyo lixda sidoo kale waxaan sanadkii labada kun iyo toddobada qoray buug aan ugu magac daray maahmaahiyo murti iyo madadaalo sanadkan labada kun iyo sideedda waxaan soo wada saaray laba buug oo aan ugu magac daray sooyaalkii suugaanta cabdilla raage taraawiil iyo buug kale oo xambaarsan isna suugaantii ay lahaayeen ama gabayadii abwaaniin gaaraysa konton oo soomaali ah magaciisuna uu yahay xulka maansooyinka soomaaliyeed cabdicasiis marka buugaagtaa faraha badan haddaan laba u kala qaadno kuwa aad ka qortay siyaasadda soomaaliya taxanihii ay soo martay dastuuradii intaa bal kuwa dhinaca marka hore aan ku bilownay kuwa maxaad uga gol lahayd ujeedada ugu weyn ee aan ugu dhaqaaqay inaan soo saaro qoritaanka iyo daabacadda bugaagtaasi waxay ahayd maadaama qaran burburkii ka dhacay dalka jamhuuriyadda soomaaliya ay meesha ka baxeen wixii raadraac taariikheed ahaa ee dadka soomaalidu ay lahaayeen ayaan dhinacayga ka goostay inaan u dhaqaaqo kaydinta iyo ururinta wixii soomaalidu ay soo martay ee taariikh ahaa ama nidaamyadii soo maray ee dalka jamhuuriyadda soomaaliya ay u dhigeen inay ku dhaqaan marka labada buug ee ugu horeysa ee taxanaha taariikhda soomaaliya iyo waxay kugu dhigeen ma kugu dhaqeen waxay ka hadlayaan ama xambaarsan yihiin wixii dalka jamhuuriyadda soomaaliya uu soo maray ha ahaadeen xeerar iyo shuruuc loo dhigay in lagu dhaqo ama maamuladii jamhuuriyadda soomaaliya soo maray dhammaantood
waa tahay marka markaad wax qorayso xogaa u baahan tahay xogtaas seed ku urursatood ku heshay
runtii muddo dheer ayaan ku jiray inaan ururiyo wixii xoog ah ama ama lagama maarmaan u ah inaan helo ama macluumaada ee dadka soomaalidu ay lahaayeen inta loog yahay waxaa meesha ka baxay madxafkii qaranka iyo muxuu ahaa maktabadii qaranka ma jiro kay dhexe oo loogu hagaago meelna maanta oo ka jira guud ahaan dhulka jamhuuriyadda soomaaliya muddadii lagu jiray marka qaran burburka waxaan u howlgalay har iyo habeen sidii aan u heli lahaa xog sugan oo ku saabsan taariikhda iyo wixii la raaci karo ee dadku ay lahaayeen iyadaana runtii ii sahashay dad badan oo soomaali ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamuladii soo maray soomaaliya meel kastoo ay joogaan xiriiro aan la sameeyey waxay ii suurto gelisay inaan soo saaro bugaagtan aan ugu magac daray magacyadooda ama ay kala yihiin ka hadlaysa taariikhda soomaalida waxay kuu dhigeen ma kugu dhaqeen iyo taxanaha taariikhda soomaaliya cabdicasiis bugaagtaada qaar badan oo ka mid ahaa akhriyey sawiraha ku jira sawiro oo weli waxaa ku jira origin ah amaba rasmigii hore ah oo aan la koobiyeyninaa ku jira sawiradaas marka see ku hesho maadaama wadanka burbursan yahay meel gooniyo wax laga eegtaleen haddaba saad carabka ku dhufatay madxaf iyo maarata maktabadii aanay jirin bal iyaga ka waran
runtii maanta bulshada caalamku horey u soconaysaa halka dibudhac dadka soomaalida uu kasoo gaaray dibudhaca xagga dagaalada ee ay soomaalidu ka hartay bulshooyinka ka jira caalamka runtii intii lagu jiray ama ama hadda oo uu soconayo weli burburkii soomaaliya runtii ma sahlana in la helo waxaa dhici karta documenti ama muuqaal loo baahan yahay meelaha qaar in la heli waayo waxaan anigu la xiriiray dad badan oo siyaasiyiin ah oo soomaali ah oo aan joogin gudaha soomaaliya oo keliya oo jooga dalalka adduunka een, dadka aan la xiriiray een, runtii magacyadooda iyaga oo aan u abaal badan u hayo waxay ku qoran yihiin bugaagtii aan soo saaray waxay gacan iga siiyeen een, sidii aan u heli lahaa een, dadka hadda buugga taxanaha taariikhda soomaaliya oo kale een, waxaa ku jira muuqaalka shan iyo labaatankii golihii sare ee kacaanka een, dadka waxay arkeen ama bugaagta taariikhda horey looga qoray soomaaliya ay horey u arkeen iyagoo fadhiyo oo shiraya un anigu waxaan xiriir aan la sameeyey een, nin ka tirsanaa golihii sare kacaanka oo hadda magaalada london ila jooga een, uu ii sheegay inuu ii heli karo muuqaal ay ku galeen xaruntii afisioni ee magaalada muqdisho een, wax yar kadib markii ay talada la wareegeen sawirkaa waxaa hayey isna nin dhintay oo golaha sare ka tirsanaa wiil uu dhalay oo maraykanka jooga een, saddex bilood kadib markii aan magaalada london maalin ku wada qadaynay ayuu ii ballan qaaday inuu ii soo diri doono sidaas ayaan ku helay sawirkaasi marka sidaa iyo si lamid aad ku heshay sawirada ee- ee ee ku dhegan buugaagtaada miya Een, cabdicasiis aa usoo daadegno een, ah, ku- qoraaladaada ugu dambeeyay oo suugaanta kaga hadlayso halkan waxaa hor yaalla ooba hadda horteyda yaalla buugga la yidhaahdo sooyaalkii suugaanta Ca- oo cabdulla raaga taraawiil halkanna waxaa yaalla xulka xulka maansooyinka soomaaliyeed bug ay ku qoran tahay marka bal haddaanu kala qaadno kan xulka maansooyinka soomaaliyeed isaga maxaa ku urursanad ku qortay Een, buuggan een, xulka maansooyinka soomaaliyeed waxaa ku jira abwaaniin tiradoodu ay gaarayso konton een, oo si weyn looga yaqaano dhulka jamhuuriyadda soomaaliya een, sugaantii ama gabayadii ama guurowgii ama eh, shiribkii ama een, noocyada sugaantu ay ka kooban tahay ee ay tiriyeen een, ay ku cabirayeen fekerkoodu een, xag bulsho iyo mid siyaasadeed Een, marka waxaan een, een, ka soo qaadan karaa abwaano aan halkan een, saddex ilaa afar abwaan een, tuduc tuducyo ay tiriyeen waxaa jirta een, shidane xuseen bayr oo magaalada muqdisho jooga wuxuu yiri markii een, hogaamiyaasha kooxaha soomaalida een, ay cunaha ku dhegeen dadka soomaalida Aye.
wuxuu halkan ku yiri eh, timir timirtuu sacuudiga shacbiga tabarucuu siiyey iyadoon qofna loo taagin ayaa toos u gadateen suuqaa lasoo tubay sidii tacabkii baarleene tuugadii yuhuuddaa ti'iin taliyahoodii iyo towxiid la-aan ayaad qabriga nagu dhex tuurteene toorrey af badan ayaad wadnaha nagaga taagteene naga taga turaabta iyo cirkuba hayd inta matasheene sidoo kale abwaan eh, muxuu waa ah- marka waa sida ku cad marka waa maansadii la tiriyey ee waqtiyadii dambe Yeah.
ee maamulka maamul la-aanta ee, iyo burburka soomaaliya ay- ay- ay ku jirtay waa- waa run ha en en w- eh, dumar dumar ma ku jiraa maanso dumar oo aad aad qortay eh, buuggan oo ku aruursan yihiin eh, suugaantu Een, dumara maansadood Een, runtii een, qaybaha bulshada soomaalida ee ilaa iyo hadda intaan anigu ogahay dumarku waxay kaga jiraan kaalin aan runtii la inkiri karin Een, iima suuro gelin laakiin een, wixii ay lahaayeen inaan eh, qoro ama kaydiyo laakiin waxaan hadda waxaan hadda ku guda jiraa idanka ilaahay inaan iyaguna markooda eh, wax ka qoro oo kutub aan ugu talagalay iyagana dhowaan soo saara haddii ilaahay ka Horta dhigo waxaan filaaya aniga ee, een, aan- aan- aan- aan- kaftan baa iga ahaatee waxaan filaaya cabdicasiisow ee, toddobiyo tobankaa sano ee, lix- siddeed iyo toban sano ku dhowaad ee, dumarku inayba kaba afdheer ayaan ragga oo xagga suugaanta haddii la yidhaahdo maarata ay wax badan tiriyeen marka eh, waa kaa sugaynaa ballanqaadkaana En haddaan usoo daadego buuggan ah sooyaalkii suugaanta cabdulla raaga taraawiil cabdulla raaga taraawiil wuxuu ahaa nin qaali ah oo fanaan ah haddana fanaannimadiisu ee hadday soomaalidu sida aan la wada socono ama badankeennu aanu ognahay eh, kumaana ekayn in uu gabaya tiriyo ama maaragtay geeraara tiriyo oo keliya hase ahaatee nin jilaa ah u ahaa oo dadka ka qosliya markuu tiyaatarka soo istaago marka buugga waa fiirfiiriyo wax badan aan ka aqriyey Een, meelaha aan aadka oga jeclaystay ee cabdicasiis wadaad aniga ah- ah- haddaan shakhsiyadeeda ka hadlo waxaa ka mid ah riwaayadii shabeel naagooda ku jirta riwaayadaas runtii dad badanoo aniga ilamida xusuus badan ay u leedahay maxaa yeelay manhajkii dugsiga sare a lagu dhigi jiray oo anigu ardadii qaadataan ka mid ahay marka een, bal buuggaan nooga waran sideed ku ururso ood ku heshay intaa oo suugaana oo cabdulla raage u tiriyey ama uu jilay muddadii aan runtii ku guda jiray inaan een, allah u naxariistay abwaan cabdulla raaga taraawiil wax ka qoro waxaan la xiriiray dhammaan een, dad badan oo ka tirsanaa ama si weyn u yaqaanay een, abwaankaas geeriyooday Eh, dadka aan waraystay waxaa ka mid ah een, allah u naxariistay xasan sheekh muumin oo sameeyey riwaayadan een, shabeennaagood su-aalo badan oo aan weydiiyey dhammaantood sidii runtii ay ahayd ayuu iiga jawaabay keligii ma ahayn isagu waxaan usoo qaatay isna naxariistii janna allah siiye koob iyo toban maalmood kadib markii aan waraysiga ka qaaday ayuu isna geeriyooday allah iraxmo marka ilaahay ha u naxariisto een, waxyaabaha anigu iga fajiciyey waxaa ka mid ah markii cabdulla raage uu ku ballan furay gabadhii uu uurka u yeelay wuxuu ku yidhi Ah, Shallaayo.
shallaayo wuxuu Ay, yidhi ah.
naakacoo bood weligaa bilistoo dhan u yeer biliis saani walaaq beledkoo dhan wareeg wadadaa isku baaci baabuur ha iska daymoon fiyaad baasha ka goy liida baal kala wareeg beexaani isku maqiiq balcad dhaaf iyo jowhar beledweyne muud ilaa balcad luge wuxuu baalcad luge isku daadi baansiin iyo baaruud isku daar ama bood ama dhac berkaad doontaba mari boolidaa aad wado aniga ila baalmar hadday kaa bixin weysana booliisku uu cimaayo beerkan kaa tumaya beerkan kaa tumaya waa bilaahi tallaahi beerkan kaa tumaya Beerkaan kaa tumaya.
Ah, en, eh, maya runtii eh, shabeelnaagood en, annaga oon xitaa daawan baan ah, runtii ka dharagnay Eh, da- waa dadkii jiilka yaga ahaa oo ma ogtahay oo waxa loogu dhigay En, jiilkan dambena en, marka eh, amaba jiilka dambe ee soomaalida cabdicasiis dad caruur badanaa dhalatay oo hadda qaangaar ah runtii Eh, sidii intii wardanku burbursanaa inta dhashay haddana qaangaaray oo saa ku aqliyaystay En, eh, buugaagtaada marka markaad fiiriso dadkii hore waaba waaba waaba la iska garanaya waxay ka faa'iidayaan qo xusuus bay u noqonaysaa ku waxqaadashay u noqonaysaa laakiin jiilkan dambe maxaa is leedahay inay ka faa'iidayaan qoraalladaada runtii sababaha igu kalifay waxaa ka mid ah inaan ururiyo qoraalada soomaalida waxaa ka mid ah waxaa la ii sheegay beri dhexdaas gabar een, taagan hotel jubba horteeda ayaa nin een, ka tegay magaalooyinkan eh, ayuu- wuxuu weydiiyey su-aala adeerow eh, goormayd sartaani sidaasi noqotay markaasay tiri oo sidee- macnaa waa hadda inta waa burbursan hadda tahay hadda waa intay burbursan tahay Aye.
markaase waxay tiri "En, adeerow sidee noqon lahayd sartan markaasuu yi- markaasuu yidhi "En, adeerow goormay sidaan u burburtay markaasuu yidhi oo adeer goormay u burburi lahayd intaan jirayba i- sidaanay ahayd oon ku arkayay marka en, waxaan la hadda iyadu dagaalamaya maanay arag jubbo dhisan oo Jubbo wada- wada dhisan oo- qoraarada oo wada quraarada ma arag Ah.
laakiin eh, waxaa khasaba markaa dadka inaan xusuusino eh, dhaxalkii dalka uu lahaa dalka sidii uu ahaan jiray waxaa kaloo nin aanan rabin runtii magaciisa inaan halkan ka sheego laakiin aan saaxiib nahay uu ii sheegay en, in ilmihiisa oo jooga jarmalka uu u shiday cajalad video ah mar la marayay koob iyo labaatankii sanad guradii koob iyo labaatankii oktoobar Ah, sanadkii markaasuu wuxuu kacaanka yiri waqtiga kacaanka dhashaa.
markaasuu wuxuu yidhi aabow en, halkan en, halkee So- soomaaliya soomaaha me- halkan haa markaasuu wuxuu ku yidhi adeerow aabow en, gumaysigii markaa idin haystee ee, dalku ma burbursanayn ee, dowlad baa ka jirtay isagu ma garaadsan en, intii dowlad ee, dowladdii dhexe ee soomaaliya ay meesha j- ka jirtay Ah, ma ogey ma ogeyn Ah.
markaasuu wuxuu yidhi aabow en, en, cadowgan gumaysigan idin haystee dalka saa u dhisay He.
goormuu dalka ka- ma wax- wixii uu haystay ma la dhaqaaqay buu yidhi dalku dalku halka halka Wuxuu u sidan maraayo noqday, wuxuu ha.
dalka sidan u wuxuu noqday moodaa waqtigaa la marayay Wa- ee- ee dabaaldega inuu Dabaal- waqtiga gumaysigu haysta waqtiga gumaysiga inay maba tahay ogeyn dowladnimo soo in martay.
dowladnimo soo- dowladnimo soo martay soomaaliya waxyaabaha nagu kalifay inaan ururinno eh, taariikhda soomaalida taasaa ku jirta dhinaca kale abwaan abwaanadu waa fara badan yihiin oo waxaa jira mustafa sheekh cilmi oo ka hadlayay en, markii dagaalada ay ka dhaceen en, soomaaliya oo wiilkiisii la dilay oo walaalkii la dilay buu wuxuu yidhi maraakiib hadoodina haddii hadiyad lagu keeno halna igama siiyaan waa igu hor qaataane gob la heeray habaar bay ka dhigeen duul u hiiliyey rabbigayow hadeer baan ku ridi ku hiniyo aadi wuxuu yidhi ilaahay hoggaan idiinma helo aad ku hirataane hadal aad ku kulantaan waqay kuma heshiidaane hadimooyin aadan ka kicin hoos u sii gala kuwaad shalay halgaadeen mar kale idin halakeeye meelaan hootada laga filayn halaq ha kaa gaado markuu uunku haro doog la dego meel habaar la ku fura waxaa laga hagmaa garashaday haawanka ahaada waxaa kaloo Waa- isna waa- waa- waa- wuu- waa- waa- waxa weeyaan waa hada- dhibaatadii faraha badneed u geysta darteed buu maansadii buu ku sifeeyey ee, ku inkaaray aad iyo aad Ha.
marka dalkan aad arkaysaan en- en, runtii ilaahay ha sahle en, waa in waa in loo duceeya hadda waxaan isna jeclaan lahaa inaan dadku xusuusiyo markii hogaamiye kooxeedyada soomaalidu ay ay mar kale garan waayeen inay u hiiliyaan shacbigooda ayuu abwaan cabdi maxamed amiin wuxuu ku yidhi soomaalay dhammaantiin kulligiin mar wada dhaha ilaahay dhub idin sii dhulka idinla wadagoo ha dhalinina oo ha dhiiqinina xoogga lagu dhaqaaqiyo dhimirku idin shaqayn waa dhallaan haddaad lahaydeen mid dhankiin dhankiinna kuma haro dhinta oo ilaahay gablan idinku wada dhaaf dhib baad nagu haysaan eebe dhagaxyo idin saar dhammaantiin mid idinkama haro aaqiro dhankeedana ilaah dhamacyo cadaadmeed dhinacyada idiin saar Ee, horta fanaaniintu been ma sheegaan cabdicasiisow sidaa hadda waxa waaye waxaas waxay ka tarjumayaan dhibaatadii kadeedkii iyo xakaarkii la baday dadka soomaaliyeed Waa run.
oo ay badeen dad kale oo soomaali ah oo ku dhiiga oo ku diina oo ku dhaqana n waxaan rabaa intaanu en, ka bixin in aan ku weydiiyo cabdicasiis waxaa wax ku qorta af soomaali n maanta af soomaaliga waxaa ehel u ah inta ku hadasha marka luuqad walbaba ehelka saasaa u ah laakiin annaga maadaama hadda weli maaragtay aan galab galabnahay oo aan nabad rasmi ah oo oo dalkeena ka jirta aanay jirin n maamul xasilan aanu jirin n af soomaaligii ee, de- wadank- de wixii kalaaba burburay af soomaaliga cid daryeelayso gooni u fiirinaysa aanay jirin n bal in af soomaali wax lagu qoro oo luuqadaadii ah ood wax ku qorto haddana aad tifaaftirto ilan wuxuu leeyahay af soomaaligu naxwuu leeyahay shaqaluu leeyahay shibanuu leeyahay wuxuu leeyahay xarfo labalaabma en bal taa ka waran maxaa talahood ka bixin lahayd Ee, runtii een, afka soomaaliga ee, waxaan horey u sheegay inuu een, ugub ku yahay dadka soomaalida een, qaangaar wuu dhaafay laakiin hadda ma jiro markii la qoray een, haafqarni ma jiro Een, dadaalkeennu wuxuu yahay maadaama dalku uu burburay een, soomaalida isxil saartay een, waxay u halgamayaan in een, ama wax qortaa waxay u halgamayaan hanaan xasilan oo uu yeesho afka soomaaliga Een, wadamada reer galbeedka ah intaan anigu ogahay een, soomaalida ku dhaqan een, waxaa dhici karta in ubadka iyo waalid- waalidiintuba ay isfaham isfaham darro inay ka dhex jirto oo waa waalidiinta soomaalida qaarkood ay ku faraxsan yihiin ubadkooda inay ku hadlaan luqado kale oo ay runtii adag tahay inay iyagu laftooda isfahmaan Een, annagu waxaan ku dadaalaynaa inaan een, haqabtiro een, dadka soomaalida ka haqabtiro een, qoraalka afka soomaaliga Een, runtii ilaahay abaal badan een, ayay dadka soomaalida u hayaan Een, soomaalidii u istaagtay inay qoraan een, maxay ahayto afka soomaaliga annaguna xilkeennu wuxuu yahay inaan een, dabagalle raacno een, dadkii aasaaska u dhigay qoraalka afka soomaaliga waa mahadsanta cabdicasiis qoraaga soomaaliyeed cabdilcasiis cali ibraahim xildhibaan oo maanta nagu soo booqday daartan bush house oo u warramayey aamina muuse weheliye